madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo xiray kulan looga hadlayey kumanaan midays hanaan midaysan oo ay ku wada shaqayn karaan dowladaha hoose ee maamul goboleedka dalka iyo dowladda dhexe madaxweynaha ayaa khudbad uu halkaasi ka jeediyey waxa uu kaga hadlay dagaalada dhowaan ka qarxay deegaanada xeebaha bari ee puntland ee u dhexeeya ciidamada maamulkaasi iyo al-shabaab faahfaahinta warkaasi waxaa warbixinta nooga soo diray waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
kulankan oo soconayay muddo saddex casho ah ayna soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa gebagabadiisii maanta khudbaduu halkaasi ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya waxa uu ugu horeyn uga hadlay dagaalka dowlad goboleedka puntland ay kula jirto ururka al-shabaab waxaan rabaa dagaalka nabadiidku ay ka wadaan dowlad goboleedka puntland dhulka dhexdiisa ah iyo haddana meelo kale oo muxuua dowlad goboleedyo kale aan laga sheegay kuwii annaga hore aan ugu jirnay ee halkaan waa sidiisii waa socdaa lagama caajisin lagamana weysin nagamana tegin waa joogaan dagaalkaas waa socdaa laakiin deegaanada maanta uu ka soo cusboonaaday ee puntland ku yaalla meelo muddo dheer nabad ahay oo aanay nabaddiidku ka jirin waay dadka soomaaliyeed digniinay u tahay marka maanta waxa meel la dhaafayo iyo meel ay nimankaa nabaddiidka ay cafinayaan iyo cid ay ku reer yihiin iyo cid ay si gaara u turayaan inaanay jirin taas marka waa astaan maanta intayni waa ku qanacsan lakin intayni aan ku qanacsanayn inay ku qanacdo dagaalka nabaddiidka shabaab ay ka wadaan puntland noogama duwana dowladda federaalka haddaan nahay midka ay ka wadaan shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada hoose jubbada dhexe baay iyo bakool iyo gado mid iyo hiiraan iyo maxaa galgaduud midka ay ka wadaan gobolladaas iyo dowlad goboleedyadooda dhexdooda noogama duwana midka maanta garmaal garmaal iyo garacad iyo agagaarkeeda iyo ey iyo dhulkaasi maanta isku dayayaan in ay dagaal ay ka wadaan ay degaan ay ukuma dhigtaan noogama duwan midkan ay inta ka wadaan dowladda federaalka wax kasta oo ay kari karto awooddeeda ku jirana dagaalka qayb ayay ka tahay madaxweynaha ayaa dhanka kala sheegay in hanaanka dowladaha hoose ee maamul goboleedyada ay ku wada shaqaynayaan uu yahay mid ay bulshadu iska leeyihiin hanaanka lahaanshihiisa iyo hogaamintiisu ay bulshadu leedahay si loo abuuro maamul rasmi ah oo laga hirgeliyo heer degmo in maamulkaasi dadku waxa aanay wada lahayn inay ka wada shaqeeyaan oo xoog iyo xoolo geliyaan way ku dhib badan tahay laakiin qof kasta iyo dadka intiisa badan marka ay dareemayaan waxani inay wada leeyihiin qof waliba markaas wuxuu u istaagayaa sidii uu wax u gelin lahaa xooggiisii iyo caqligiisii u dhowri lahaa oo wixii dhibayana uu uga dhowri lahaa waxaa barnaamijkan uu ka kooban yahay sida la sheegay qodobo la isla gartay inay muhiim u yihiin oo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta dib u heshiisiintu wax aad iyo aad ummadda soomaaliyeed muhiim uga awaay dadku markay heshiis yihiin ayay wax wada lahaan karaan markay wax wada lahaadaan ayayna wax u dhaqangeli karaan marka dibhei laakiin dib u heshiisiintu dee xadas ama eventy ama yani sheeko hal mar hal shir iyo dhacda maaha waa socotaa dalalka annagoo kalaana waxaa laga yaabaa inay u baahan yihiin tobaneeyo sano inay dib u heshiisaas ka socoto labaatan sano soddon sano afartan sano hadba intii dadaalka iyo juhdiga la geliyo ayay muxuu ahay la eg tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyntii qeexay in maamul goboleedyada dalka looga baahan yahay in la dedejiyo qorshaha ku aadan hanaanka wadajir qaran taladana ay gaarsiiyaan degmooyinka sidii annaguba aan u go-aansanay talada dowladnimada caasimadda in laga dhaqaajiyo oo loo dhaqaajiyo dhinaca muxuu ahay bannaanka in haddana maanta go-aankaasi ay la qaateen dowladda dhexe oo ay la wadaageen maamulada dhismay iyo dowlad goboleedyadu ayaguna inay hoos usii daadejiyaan talada dowladnimada oo ay hoos u gaarsiiyaan dowladaha hoose oo runtii ah unugga ugu hooseeya ee runtii dowladnimadu ay ka timaado leanna wixii dowladda dowladda hoose ee degme hebel wixii ka hooseeyaah waa wax ayada sii hoos yimaado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho